بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم wuxuu u baabaysan yahay baabu bayaani ihbaati khaatami nubuwa ama khaatimu nubuwa rasuulki ilaahay bal khaatamu nubuwihii oo calaamadii nubuwadiisa ahayd ee kutubtii horena tilmaanteediyo inuu leeyahay uu sifadaa leeyahay ee kuba sugnayd sugidii la sugayay iyo inuu balkaasi wax jira ahaa iyo wasifatii sifada khaatamkaasi uu lahaa bal si uu ekaa iyo wuxuu ahaaba intuu la ekaa iyo halku kuba yaalay iyo wamaxalii makaankiisa min jasadihi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay jirkiisa meeshii uu kagaba sugnaa muurahaas baa inoo iman doono baabka inooguba iman doona axaadiiiisa wuxuu yihi msلم رaحimه الlه taعaalى xadaثna mحamed بن المثنى qaala xadaثna mحamed بن jaعفari qaala xadaثna شhucbaة can simakin qaala anahu qaal samictu jaabira bna samurata qaala simaaka ayaa wuxuu yihi ibn xarb waxaan maqlay jaabir bnu samura radي الlahu canهuma isagoo yihi ra'aytu waxaan arkay khaatiman ama khaataman khaatam iyo waa calaamadaas khaatamu nubuwa aan ku arkay fii dahri rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulki ilaahay dhabarkiisii ayaan kuba arkay weliba taxdiid waa inoo sii dambeeya intaa kasii khaasan kaannahu baydatu xamaamin iyadood moodo xabad xamaama baydkeed de xadiidkani waa xadiidkii aynu ku joogsanay casharkii hore duruqdiisii mid kama mid e laakiin baabkan axaadiidiisii buu raaciyay waayo kaa horeba intani way nooguba sugnayd weliba de waa halkan fii dahri ahayd cinda katifi baan kusoo marnay waa garabkiisa agtii ayuu kuba sugnaa wuxuu leekaa qadarkiisu xabad xamaama baydkeed iyo waxanteeda ayuu leekaa macnaa hilib yaroo kooban oo inta qadarkeedu yahay oo soo kuusan oo rasuulka ilaahi halkaa dhabarka ama garabkiisa agtii kagaba yaala ayuu ahaa وxadaثna بن نmayri qaala xadaثna cubaydاللahi بن muسى qaala aخbarana xasan بن صاalح can simakin bhada الإsnaadi mثlah waa xadiidkan lafdigan mid laba mid ah adki bal xadiidkii jaabir ibnu samura halkaasu ku dhammaaday iyo dee dariiq horena waan soo aragnay axaadiid kalea dee ma ma macno keliyay wada leeyihin oo marun baan yar wada eegi doonaa وxadaثna qtaybaة بن سacيidi ومحamed بن cabaadi qaala xadaثna xaatimu whuwa بن ismaaعiil عan الjacd بn cabdالرaحman qaala waa nin صgaaru taabiciin kamida xadiidkana muslim kuba leh dee saa ibnu yaziid uu kaba warinayo sigaara taabi sigaara صaxaaba ahaa qaala wuxuu yihi jacd ibn cabdiraxmaan baa odhanaya samictu saa'iba bna yaziida ayaan maqlay yaquulu xaal uu ku qowlayo dahabt bi khaalati waa saxaabi yar asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ahaa horena waa ti aynu xajlwadaaciya baan ugu soo aragnay oo isagoo toddoba jir ah ayuu xajatulwadaac joogo dee qoyskooda ayuu laba socday waqtiyadaas weeye araggan rasuulka ilaah arkay da-daasuu kuba arkay waxaan arkay saa-ib baa yidhi dahabat way tagtay oo bi aniga way ila tagtay khaalatii habaryartay ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi xaggiisii bay ila kacday faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allahi ina bna ukhtii wajicun walaashay inankeedu waa saa'ib oo yaray waday gacanta haysay wajicun uu xanuunsanaya u duceewey famasaxa uu masaxay ra'sii madaxaygu gacanta mariyey wa dacaa lii bilbarakati barakana waa iigu duceeyey oo uu ii duceeyey uma tawada'a rasuulka ilaahay baa weysaystay oo fa sharibtu waan cabay min wadu'ihi waa biyihii weysadiis n biyahan weelkan uu gacanta gelgelinaye gacantiisii shariifada ahayd iyo taasi kolba dee biyaha kaga soo qaadanayay kamuu shubanayna kii waa wixii ka hadhay weysadiisii kuwii buu cabay oo dee waxa weya waa biyihii weysadiisa ka hadhay laakiin dee waa waa biyahan lagu weysaysta wado baa la yidhaha almaal mucadu lwado san horeba usoo ma lilwado san hore usoo maray marka waa baqaayihii weysadiisa rasuulka ilaahayna gacantiisii u dee markasuu soo darsan markii hore u farxalinayo mooyo inta kaleba gacantuu darayay biyahan u gelinayay bal maalan taas baan wax ka cabay uma qumtu waan istaagay khalfa dahrihi dhabarkiisa gadaashii oo xagga dambaan rasuulka ilaahay kaba joogsaday fanadartu waxaan eegoon arkay ilaa khaatimihi ama khaatamihi khaatumkiisii oo beyna katifayhi labadiisa garab dhexdooda ku sugan oo mila mithla ziri lxajalati xajalada zureeradeeda ama badhaladeeda rooroon oo kale xaal uu yahay ama uu la mid yahay xajaladu bal kollay jumhuur culamaa ta yidhaahaan jamaceeduna waa xijaal bay yidhaahaane waa adigu aqal malaa marooyin iyo waxyaaliyo ay ka samayn jireen oo ama beyt san qubadoo kale ay u samayn jireen oo ama khaymad yarunbaabay ahayd oo sia ay u samayn jireenoo asraar bay lahay zirin jamca asraar oo ujeeddadu meelahan iyada la iska gelgelinayo ee curwooyinkooda ama dee ay kuba sugan tahay wixii qabanayey oo yar kuuskuusan oo sida badhaladan dee markaa markaa laakiin roonroon oo kuusana oo halkan curwooyinkooda ay kaba cabiraan ama meelahan dee iyaga layska sursurhaye laysaga geynayo wixii qabanaye isku haynaye weeye taas weeye asraartu ayaa haddaba waanay dee kuusnaayeen oo qadarkan xamaamkunbay leekaayeen baydkiisa taasoo kale ayay ahaydba oo khaatamkan hiribkan soo kacsan ee rasuulka ilaahay labadiisa garab dhexdooda kuba sugan calaamad nubuwadiisana u aha waa calaamad bay uba ahayde qadarkiisu wuxuu leekaa xajaladaas zirigeeda ama waxyaalaha dee yar kuuskuusane zureer oo kale u ahee meelaheeda ay iska gelayso si aanay u kala bixinayso hayso loo sudhee loo geliyo bal kaasna waa xadiid kale oo qadarkii bayna katifayhi waa inooguba sugan tahay tii horena cinda katifihi baynu soo aragnay fii dahrihina waa ta aan soo aragnay fii dahri rasuulillaahi waa halkaa iyado waxaynu haynaa kaanahu baydatu xamaamin iyo mila ziri اlxajalati mana kala dheeraan xadaثana abu kamili qaala xadaثana xamaadu yacni bna zaydi xa وxadaثanii سwayd bnu saciidi qaala xadaثana caliy bnu musiri kilaahuma wa xamaad bnu zayd iyo caliy bnu musir can caasim اأxwali can caasimi اlaxwali xa وxadaثnii xaamid بن cmar الbakraawiy wlafdu lahu lafdigan bakraawi baale kollay bakraawina nisbadan halkay uga timina horeynu usoo maray qaala xadaثnaa cabdالwaaxid yعni bna ziyaadi qaala xadaثnaa caasim وacaasim الأxwalina sulayman can cabdالlahi bni sarjisa oo صaxaabigan ayaa xadiidkii lagaba warinaya qaala wuxuu yihi cabdالlahi bnu sarjis ra'ytu النabiya slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay waan arkay waakaltu waan cunay oo macahu maciisa khubsan walaxman khubsi iyo hilib ayaan la cunay oo macnaa rasuulka ilaahi baan cunto la cunay cuntadii la cunayna khubsiya laxmayd aw qaala sariidan waa isla macnown sariidku waa khubsiga markaa waxaa lagu idaamayaa uu dee maraqa hilibka yahay kaas baa sariid lagu magacaabaa haddaba rasuulka ilaahay baan cuntadaas sifad nooceeda uu ka ahaa baan la cunay qaala wuxuu idhi caasim baa odhanaya faqultu lahu waxaan ku idhi astakfara laka nabiyu salى اllahu عalayh wasalam hamsadani waa hamsadii istifaamka markaa tii wasligaa meesha kaba baxdee istakfara macnuhuna waa maxay astakfara a astakfara weeya ama hal istakfara miyuu dembi dhaaf dalbay oo laka adiga annabiyu salى اllahu عalayh wasalam nebigu maqfireyo in ilaahay kuu dembi dhaafo miyuu kugu duceeyey waa su-aal uu weydiinayo qaala wuxu uhi nacam haa oo ilaahay maqfiro waa ii weydiiyey walaka adigana uu kuu weydiiyey waa ninkan taabicigu leeyahy aniga un igumay koobnayne adigana ilaahay dembi dhaaf uu kuu weydiiyey marka dee siduu isaga ugu weydiiyey isagoo caddaynaya uu ducadaa isaguna uga qeyb ugaba yahay iyo istikfaartii rasuulka ilaahay ayaa suma tala u aqriyay ina sarjes hadihi اlaayaةa wاstakfir lidembika walilmu'miniina wاlmu'minaat ilaah baa amray oo yidhi ilaahay dembi dhaaf weydiisa nebi moxamedow dembigaaga dadka mu'miniinta ee ragga iyo dumarka mu'minaadkana ilaahay dembi dhaaf u weydiiye ee rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh amarkan uu u hogaansamay waa u dirmayo mu'miniin iyo mu'minaad bay ilaahay buu dembi dhaaf u weydiiyey marka adiguna kuwaasaad soo gelaysaa dee mu'miniinta rasuulkii ilaahay isagoo aayaddan ku camal falaya uu dembi dhaaf dalbay kuwii arkay un kumay koobnayna kuwaasaad kuma jirtaa waa taa jaanibka uu leeyay walaka qaala wuxuu uhi cabdullaahi bnu sarjis uma durtu waan wareegay khalfahu xaggiisa dambe ee kollayna inuu khaatamu nubuwa arkuu doonayey fanadartu waxaan eegay oon arkay ilaa khaatami nubuwati nubuwada khaatamkeedii macnaha arrinkan iyo intan hiribkee haddana calaamo iyo u ahaydba nubuwadiisa u ahayd ayaan ku arkay beyna katifayhi labadiisa garab dhexdooda weliba jaanibka xigtayna waa ka sheegayo cinda naaqidi katifihi lyusra waa garabkiisa bidix intan yareedee quduruufka ay yidhaahaan waa inta garabka jilicsan ee dhaqdhaqaaqda intaasba weeye oo haddii la idhaah naqada ra'sahu madaxiisii buu lulay weeye fasayunqiduuna ilayka ru'uusahumna way dhaqdhaqaajinayaanba qur'aanka haddaba waa intan dee jilicsan ee ka markaasee qudurufka ay yidhaahaan ee garabka kaba dhaqdhaqaaqday xaggiisa horea halkaa agteeda ayaa intan hilibka ah ee soo kuusani ay kuba sugnayd jumcan xaala kownihi jumcan waa tantuumo isagoo ama xaala waa farastan dee lasoo laabay un isagoo sida ruuxu markuu wax feedhayo oo kaliya ama wax ama tantuumayo marka gacanta lasoo ururiyo calayhi korkiisana waxaa ku sugnaa khilaanun barooyin ama barbar baa ku sugnayd waa calaamadan dee waxaan yaree madoobey shirka intiisa kale ama midabkiisa kaba duwan ee bartaan ilaahna waa jamcu khaalid oo ka amhaali sa'aaliiri manaa finanka iyo ama bal waxyaalahaas kolkol dee dadka ajsaadooda kaba soo baxa sida dadkan ama shabaabka oo kale iyo waxyaalahan dee jirhkooda ama kolkol wejigooda kuba sugan oo kale waa jamcu suluuline kuwaasoo kale aada moodo waa khilaantii bal kolley xadiidkii u dambeeyey marka laega axaadiistii khaatamkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxaana weeye horta khaatamku waa adigu dee saa imika axaadiista inoogu sugan waa in hiriba oo soo kuusnayd oo halkaa imika axaadiisu inoo sifaysay kuba sugnaa bukhaari baa waxaa dhacday kaanat badcata naashiza macnaa in hiribay ahayd oo soo taagan ama murtafico jirhka intiisa kale ka sarraysa waxaanay ahayd waa calaamo tilmaamaysa nebinimadiisa tilmaamaysa oo maha inagee kutubtii horeba kuba sugnayd oo dadkii kutubtii horena waa tilmaan rasuulka ilaahi inuu taa leeye uguba sugnayd kutubta hore dadkii yaqaanayna way yaqaaneen oo bal maalan oo dee waa sifo ay haysteen oo sifaadkii loosii tilmaamee rasuulka ilaahay sifaadkiisa ahaydee dee hadday sifadaa raacaan dadkii la kulmay ee arkay ee qolooyinkaas aha sida ilaahay bay inoo sheegay siday caruurta inamadooda u garanayaan bay u garanayeen in nebigii loogu bishaareeyaye dee xasad iyo cinaad unbay u diideen taasba waxa weeyaan daba sifaadkii badnaa ee loogu sifeeyey ayay mid ka mid ahayd salmaan alfarisi radia allahu tacaala canhu waardaahu waa dee saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah asalkiisu waa reer faris laakiin dee muu haysan markii hore diinta tolki ay haysteen iyo majuusta ahayd ama waxaa dabkay caabudayeen nasraani buu ahaa kolley dee taasna markii hore lamay bilaabmine in mar dambe ayuu isagoo waddankiisii faris joogo oo aabbihiina yahay kuwa malaa loogagaba dambeeyo dabka shiditaankiisa dabkooda aan la baktin jirinba ee dee ay caabudayeen oo kaleo dee malaa nin madaxana uu ahaa ayaa qoom nasaaro oo dhulkaa yimi ayaa isagii uu ku ta'asurayo markii dambena adigu isagoon reerkooda ogolaynba waa ka baxay si u baxayba iyagiibuu raacay ee wuxuu yimina markaa qudus iyo dhulkan kolley muddo dheerna dee dhulkaa waa joogay kolba nin buu la soconayey dadkaa ruhbaantoodii ahaa markuu kaasi dhintana haddana ka kale de ama wuxuu odhanayay bal yaad garanaysaa inaanay waxbedelin oy arrinkii hore kuba sugayin oo mid kale u tilmaamayay oo ugu dambeyn kii ugu dambeeyey ayidhi nebi baa dhowaaday waktigiisa uu soo baxayo ee tilmaamihiisiina waa u sheegay dhulka uu ka soo baxayana waa u tilmaamay oo halkuu soo hijroonaya halkuu kaba soo baxayaba bal dee kaas baan anigu dee inaad raadsata kuu tilmaamayaa buu yidhi oo ninkaa kale markuu asi dabadeedna qoom carbeed buu soo raacay alxasil qisadu way dheertay nimankii carbeed uu soo raacay wixii uu hayeyna siiyey si ay bilaada carbeed usoo gaadhsiiyaan ayaa markii dambe dhulkaa kusoo dhawaadeen ninkiiba addoon ka dhigay oo yahuud kaba iibiyey ilaa intii uu soo islaamayay intaasna waxaa sida xadiiskuba yimi dhowr iyo toban gacmood waa marayba dhowr iyo toban gacmood marka bal waxaan uga jeedaa markii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu madiine yimi tilmaantiina waa hayey tilmaamihii uu hayey waxaa dee tan baa kaba mid ahayd khaatamu nubuwa waxaa kaloo ka mid weli markaasna waa addoon la leeyahayba waxaa ka mid ahayd inaanu sadaqada cunin hadiyada se uu cuno rasuulka ilaahi buu maalintii hore intuu markii uu maqlay hadalkaas ee yahuuddii kale haysatayba uu kaba maqlay ayuu waxoogaa intuu soo ururiyo timir ahayd buu u keeni yihi waa sadaqa rasuulka ilaahay muu cune dadkii buu ihi cuna maalintii labaad buu soo noqday waa hadiya buu ihi rasuulka ilaahay waa cunay sidaas isagay taasi jirto ayuu markii dambe rasuulka ilaahay xagga dambe ka maray rasuulka ilaahay uu dareemo wuxuu doonayo macnaa wuxuu eegayaa bal khaatamu nubuwa dee uu sii hayay markaasaa rasuulka ilaahayna maradii uga qaado waa arkayoo dee waa sidii ayuu kuwa islaamay oo kale dee qolooyin kalena saas bay ahayd oo baxiira xataa tilmaamihii dee uu sheegay markii isagoo yarba uu tegay ka mid bay ahayd batani markii uuba soo baxay sida xadiidka tirmidi kuba sugan bal alxasan waxaan leenahay horta arrinkani waa calaamo nubuwadiisa tilmaamayay oo kutubtii horeba ku sugnayd dadkii kutubta hore yaqaaneyna ay yaqaaneen dee waana kaa wixii ilaahay dariiqii toosnaa waafajiyeen oo kuwa islaamay intoodii badnaydna cinaad iyo xasad ayay uga gaaloobeen iyagoo garanaya inuu isagii yahay oo iyagoo garanaya inuu isagii yahay hayaay waxawey taas waa siday safiya bintu xuyey aabaheed xuyey iyo adeerkeed ay kaba soo naqliseen markii ugu horreysay rasuulka ilaahay madiine yimi yihi waa isagii laakiin maxaad adigu ka waran maxay tahay labadooda isweydiinayay markaasuu yihi arrinkaygu waxa weeye cadaawatu ma baqitu wey hadda waa isagii buu leeyay waa waa kii laynoo sheegayay kaa ay ku urureen oo markii rasuulka ilaahay yimiba markii dambena wuxuu yihi waxa arrinkaygu waxa weeye inaan la collo col ula ahaado inta noolo de waa kii kuba dhintayba siya lagu bedelay xuyay ibnu akhdab bal hortaba taasay taasi iyada waa mid arrinta kale jirtaana horta dee in hilib ay haydoo soo kuusan axaadiisuna kolley marka la eega xaqa qadarka way isku dhow dhow yihiinoo kuwan iyagu baybatu xamaama ay kuba sugantahay iyo ziru lxajala siday culimmadu yidhaahaan iyo badca naajishta markay tahay waa in hiliboo soo taagnaydun dee wax kale dheer maaha allahuma laftigan jumci marka la eego baybatu xamaama waa ka weynaanaya waa ka roon yahay iyada taas oo intaasi waa kaba roon yahay kolley bacdigoodna ta yidhaahaan waxa weeyaan dee arrintani waa taqriib culimadii ama saxaabadii inoo soo warantay arrinkan inoo soo naqlisay taqriib bay ahayde waana w aad iyo aada isugu dhow un sifadaasi wax keliyana way inoo tilmaamayaane dee malaha markay haddii adigu bal haddii la yareeyana dee qadarkaa baydat alxamaamay ahayd haddii la yidhaha intaa laga sii rooneysiyena dee jumcigaas intan uu saxaabigani sheegay bay ahayde laakiin waa wax keliya oo waa in hilib oo soo kuusnayd oo rasuulka ilaahay halkaa garabkiisa bidix kuba sugnayd arrinkan kale inoogu sugan caleyhi khilaanun dee waataan yidhi waa jamcu khaalin khalla waa barta ayaaba la yidhahaa dee waa shaama fi ljasad taas bay tahay khilaanna waa laguba jamciyaa waxaa adigu kolleyna inta kale waaba macnaa waxaad moodaa ma kuba sugnaa iyada korkeeda intaa hilibka ah ee rasuulka ilaahay khaatamkiisa nuqab barbar aada moodo dee madow oo jirkii kale aan la mid ahayn baa kuba sugnaa waa sida lafdigu inoo keenayo ay kuna fasireen ama ka amhaali sa'aaliil sa'aaliil horta waa jamac mufradkiisna waa su'luul waxaanay ka cabiraan waa xubaybaatun fi ljasad ama waa dee finankan yaryar ee kolkood jasad ka soo baxa ama burooyin yaryarba dheh bal taas baa adigu uu yahay laakiin waxa ay leeyihiin oo qurdubi oo kale iyo ay dhahaan arrinkani waa yar inay sa'aaliiltaa kuba sugnay waxaan shaamkan ama khilaantaa kuba sugnayd yar sacadeedu unbuu kuba shabahayaayoo dee inay yar roonroonayd ay shabahaysay ay shabahaysay taasunbaa ujeeddadu tahe laakiin may ahayn wax ama finan la moodo ama burooyin yaryar la moodo soo taagan may ahayne ee laakiin arrinku waa tashbiihun xagga saacadeedi iyo waasacnimadeedii muhimku waxa weeye intan hilibka ah ee nuqadaa madmadow ee baraha ah ayaa korkeeda kuba sugnayd waa suurtagalna dee iyaga naftoodu inay dee bar kolkol dee iska yar burooyin yaryar oo kale iyo waxyaale ay lahaydna waa suurtagal sida saxaabigu ahayd waa in hilibo soo kuusan rasuulka ilaahayna calaamad nubuwadiisa ahayd kutubtii hore iyona kuba sugnayd iyo sifaadkiisii hore ilaahay subxaanaه watacaala kutubtii hore uu kuwa sii sifeeyey dee saxaabadii kala dunaydna waa kuwa inoo soo naqliyey bal dadkii dee ahla kitaabka kuwaa yaqaanina waa waxyaalihii ay eegayeen rasuulka ilaahay markay doonayeen calaamada iyo dalaaisha nabadiisa in eegaan umuurihii ay hubsanayeen ayaabay kaba mid ahayd say makaarinta aan sooba naqlinay halkana wuxuu kaba soo naqlinayaan kolley kayrkiin uu kaba soo naqliye qaadiciyaad oo kaba dhigay khaatamkani dilaacintii labada malag rasuulki ilaahay ay dilaaciyeen laabtiisii raadkeedii inay tahay imaam nawowina wuxuu leeyahay wahada aladii qaalahu daciifu bal baail shaqigu horeynu kitaabulimaan usoo marno waa halkan laabtiisa ilaa caloosha inteeda hoose laga gaadhayo calaamad yaroo anasbay noo soo sheegeen shaqa asgarkiisu halkaasoo kuma sugnaa dhabarka may ahayn halkaas naafid mu ahayne laakiin waa sheekha wax kaba dhacayoo kolley qurdubina waa hadal soo qaato kolkolna sheekha u cudurdaara waxaa waxaaba dhici karta dee waxaa kitaabkiisa dhacay sharaxa muslim inay dadkii nasaakiinta ay tahay oo wuxuu leeyahy kama warhayo in kitaabka naqli ahaan iyo kudul aqrin laga dul aqriyay oo alfaadii la dabdiyey looga naqliyey taa ma ogi buu leeyahay waxaa dhici karta markaa dadkii qoray un inay waxaan kaba dhacayna laakiin arrinku ma aha dee saa qaadiciyaad sharaxiisa kuma sugan mana aha aharkii shaqigaas waa arrin kale oo ilaahay subxaanaه watacaala calaamo nubuwadiisa ugaba yeelay baab fi صifaة الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam wamabcaثihi wasinih rasuulka ilaahay tilmaantiisii baan ku jirnaa iyo mabcadkiisii adigu bal iyo tay wixii kuba tacaluqsanayd salawaat ullahi wasalaamu aleyh haddaba bal rasuulka ilaahay sifadiisi waa si u ekaa taa iyada axaadiideeda walow ay waxay noo imanayaan inteedii badnayd waan soo aragnay oo mabcaثii soo dirkii lasoo diray da'diisu intay ahayd markii lasoo diray wasinii da'diisu guud ahaan markii uu wafaaday intii ay ahayd cumrigiisu dee intii sanadoodii uu markaa gaadhsiisnaa markii uu wafaaday umuurahaas baa baabka inooguba imanaysa kolleyna in yar saddex baab baa isyar daba socdo isku dhow dhow oo malaa barhkoodna nuskooyinka xataa kitaabka qaarkoodna baab keliya un wada ahaa sababtoo axaadiisu dee da'dii rasuulka intaba abwaabtii noogu wada sugane bal laakiin kolkol baa baabun baanu yar eegaynaa walow dee marka dambe wixii aynu hore usoo marnay aan iskaba dhaafaynaa barhkoodna xagga da'da iyo marka ugu dambaysun baan yar eegaynaa si axaadiista meesha kusoo aroortay ay noo wada dhammaadaan in sha allah xadaثna yaحya بn yaحya qaala qarأtu عalى maliki can rabيcaةa bn abi cabdالرaحman can anas bni maliki anahu an rabiica waa rabiicaة الra'yi samica wuxuu maqlay anas uu maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo kaana rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa ama ma ah laysa ma ahayn biطawiili baa-ini ku dheer oo dherarkiisu xadkabaxyo aada u dheer ma ahayn walaa bilqasiiri ku gaabadna ma aheen rabca ayuu ahaa dherar u dhow taas weeye walaysa muu ahayn bilabyadi اlamhaqi mid cad oo cadaankiisu khaalis yahay aad u cad oo idna wax casaan iyo waxba aanay cadaankiisan iyo dhalaalka aynu soo marnay aanay kuba sugnayn mu ahayn waa dee cadaanka nuurada oo kale ama rinjigaas oo kale cadaanka caynkaasina agtooda madmuun buu u hayo xataa hadduu ruuxu sidaa u cad yahay dee waxaaba loo qaaday malaa ruuxani baras iyo waxyaale inuu leeyahay haddaba cadaankiisu kaa mu ahayne wuxuu ahaa dee abyada mushraban bixumra ama abyada ashara lownsa aynu soo marnay walaa bilaadami laakiin maareedna waa dee cadaanku marka uu xag madaw xigo dee iyaga aadamkoodu kaasna muu ahayn ee muxuu ahaa cadaan casaan ku dheehan yahay ama kaa dee dhalaalkaasi uu kuba jiro ama kaani asarad si aynu soo marnay ayaa cadaankiisu ahaa walaa biljacdi ku tima adagoo alqadadi waa waa shadiid uljucuuda weeye timihiisu ay aada u adag yihiin taas muu ahayn walaa bisabidi ku timihiisu ay bas yihiinna mu ahayna timaha rajilka waxa weeyaan ayuu ahay labadaa u dhaxeeya timihiisu bacasahu llahu intaa iyada horeynu qeybaha usoo aragnay bacasahu llahu ilaahay baa soo diray oo calaa ra'si arbaciina sanatan afartan sanadood madaxood markuu afartan jirsaday ama afartankii ay u buuxsameen baa ilaahay soo diray waayi oo waqtigii dee waxyiguu yimi weeye faaqaama wuxuu ku negaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bimakata maka cishriina cashara siniina toban sannadood wa bilmadiinati madiinana cashara siniina toban sannadood markaa afartan toban iyo toban waa lixdan waana kan siiba sheegay oo wuxu uhi watawafaahu llahu ilaahay ruuxdiisuu qabtay oo u wafaaday calaa ra'si sitiina sanatan isagoo lixdan jira xadiidku intan un ee riwaayaad kalea jirta xataa anas wax kale ayaan kuwa arki doonaa iyada waa tan leeyahay qeybta siniga markaan abwaabtan ay istaba socoto dhamayno ayuun baan markaa wixii lagu jamciye eegaynaa maxaana raajixa eegaynaa imaka xadiidkan anas maxaa inoogu sugan lixdan sanood isagoo lixdan jira ayuu dhintay maka iyo madiina midba toban sanood buu bacda albictha joogay iyada madiina inna khilaaf mala jiro toban sanood oo buuxa ayay ahayd saynu soo maray bishii uu soo galay ayuu wafaaday waa toban un oo iyada taas wax isbedeli ma jiro khilaaf dee khaasatan maka ayaan arki doonaa inay intaa kaba badnayd waxadaثna yaحya بن أyuba وqtaybaة بن سacيidi وعaliي بن xujri qalو xadaثna ismaaعiil yacnuda bna jacfarin xa وxadaثani اlqasim بn زakriya qaala xadaثana khaalid بn mkhladi qaala xadaثanii sulayman بn bilaali kilaahuma marka waa ismaaعiil ibn jacfar iyo sulayman ibn bilaal labadoodaas can rabيcata yعni bn abi cabdالرaحman can anas bni maliki bmثli xadiiثi malik bni anasi waa imaamkii rabيcaة الra'y ama rabيcaة bn abi cabdالرaحman ayaa anas kaba warinaya haddaba labadoodu waxay ka wariyeen rabiica xadiidkii maalik uu rabiica isna kaba wariyey mid laba midayn inuu kaba soo baxnay wazaada wuxuu siyaadiyey anas fii xadiiimaa labadan dambe rabiicaba waa xadiidkiisa uu anas kaba warinaya fii xadiiimaa laakiin labadan sheekha dambe xadiidkooda waa riwaayadooda riwaayada maalik kuma sugneen kana azara waa midabkaa dhalaal kale de waa cadaankiisaas casaan kuba dheehanye de waxaweyn dhalaalayo kale azara lown horaynu usoo aragnay taas bay iyaga ziyaaradan kuba sugnayd riwaayada maalik kumay sugnayn bal baabkan iyada halkaasaan kuba dhaafaynaa waayo uu inoo socotaa waxaan leenahay nuskhooyinka qaarkood baabay dhacday saddexdan baab inay baab keliya iskuba wada ahaayeen oo saddexdan baab waa baabkan koob iyo soddon inoo qoran ka labiyo soddon iyo ka saddexiyo soddonaad intuba cibaaradu ay ahaydun qadr cumrihi slى الlahu عalيه waslm waiqaamatihi bimakata wاlmadina nuskhooyinka qaarkood baa dhacay kitaabka waxay nuskhooyinkiisi fartaan baabu kamsin الnabiyi slى الlahu عalيه waslm ywma qbida macnaa imsuu ahaa rasuulka ilaahay da-diisu maalintii u wafaaday xadiidkii anas aan haysano waa lixdan buu yihi anas xadiid kaluu leeyaha inoogu bilaabmaya xadaثanii abu غasaan الraaziyu qaala mxamed bnu camri qaala xadaثana xakaamu bnu salmin qaala xadaثana cثmaan bnu zaa'idata can الزubayr bni cadiyi can anas bni maliki qaala qubida rasuul الlahi slى الlahu عalيhi wasalam wاlxaal huwa bnu ثaلaaثin وasitiin wa anas ibni malik eg rasuulka ilaahay waa wafaaday isagoo saddex iyo lixdan jir ah wa abu bakrin ay waqubida abu bakrin abu bakrna waa wafaaday walxaal huwa bnu halaaثin wa sitiin wa cumaru cumarna waa wafaaday isna ruuxdiisaa la qabtay wahuwa bnu halaaثin wa sitiin macna waa tawaafuq bal rasuulka ilaahi saddexiyo lixan jir buu ku dhuftay waau ku dhintay waana sida ugu raajaxsan aqwaalaha ama riwaayaadka aan haynee taa lixdankaa tan iyo ta inoo dambaysay intan kaba badan abubakr iyo cumarna da-dooda sida raajixa saasay ahaydba kolley cali bnu abi aalibna markii la dilay saasaaba la yidhaaha suyuudi wa huwa wahalaathu sitiina caasho bacdaha halaathu alfiyadiisa meelaha baabka ugu dambeeyey weeyaan u yidhaah waa rasuulkii ilaahiyo saddexdii wuxuu ujeedaa abubakr iyo cumar iyo cali sitiina caashu bacdaha halaathu lixdan sanadood bay noolaayeenoo saddex sanadoodna ay ka dambayso saddex iyo lixdan jir bay intoodaasi kuba dhinteen rasmaan isagu da-diisu da-aad bay uweyneyd bal kana aan haysano saddex iyo lixdan waxadaثanii cabdالmلك بن شhucayb بn الlayثi qaala xadaثanii abi can jadي qaala xadaثanii cqayr بn khaalidi can ibni شihaabi can curwaةa can caaishata ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm twufiya wاlxaal huwa bnu ثaلaaثin وasitiina sana markaa riwaayada dambe anas waxaa iyaduna warisay oo lawa mid lamida caaisha bintu abi bakrin saddex iyo lixdan jir buu ku dhintay وqال بن شhihaabi wuxuu yihi أخbaranii سacيid بن المسyب mlw can caaشhaةa bmثli ذalik oo laba sanad buu leeyahay waa curw can caaشha iyo de سacيid labadaasuu iبnu شhihaab ka wada wariyey labadoodna riwaayadoodu waa saddexiyo lixan jir inuu ahaa rasuulka ilaahay markuu wafaaday salawaaت الlahi وaسلaaم عalيه وxadaثna cثmaan بن abi shaybata وcabاad بn muسى qala xadaثna ضلxة بn yaحyى can yuنuس bn يزيid can ibni شhihaabi bاlisnaadeyni jamiiعا oo yuنus ibn يزيidna laba ibnu شhihaab wuxuu ka wariyay labadii isnaadba labada isnaad uu sheegayaana waa can curwa iyo can saciid labadaa dee sheekuu leeyahay mثla xadiiث cqayli xadiiثkuna waa kii cqayl ee matigiisa aan soo aragnun buu laba mid yahay bal baabkana halka aan ku dhaafno waa isla baab keliya un ama mawduuc keliya wax keliya ku wada saasanya abwaabta saddexaad abwaabta saddexda baabe kii ugu dambeeyena waa kan waana kaa kuwii hore uu ka yar dheer yahay bal maala laakiin dee markaasaan da'diya waxyaalihii kuma tacalluqsanaa aan ku yar joogsan doonaa baabun كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة رasuulki ilaahay صلaوaaت الlahi وaسلاaم عليه maka iyo madiina intee buu joogay oo uu mnaa baعd البعثة weeye uu ku nagaa deganaa waa baعd البعثة xadaثna أbو معمر إسماعيل بن إبراهيم الhudلي قال xadaثna سفyاaن waa ina cuyayna عaن cمri ina dيnاr qال qلت لcrوةa waxaan ku idhi كم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة bal رasuulki ilaahay maka intee buu joogay waxaan ujeedaa waa baعd المبcث waayo qabla mabcث afartanka sanadood hor dee horeba makuu jooge waa intii lasoo diray dabadeed qaala wuxuu ihi curwa cashran toban sanadood buu joogay riwaayadii aynu anasna way iswaafaqsanyiin markaa horeynu soo maray qaala wuxuu yihi camar baa odhanaya qultu waxaan ku idhi فإن بن عabاس عبدالله بن عabاس يقول wuxuu ku qowlayaa ثaلاaثa caشhرaةa rasuulki ilaahay maka wuxuu deganaa saddex iyo toban sanadood bal riwaayo kasii badsan ba ka yar basisan ba inoo soo socoto hadalkii curwo wixi uu taa kaga jawaabay ay nooguba sugan tahay halkan tanaa dariiqani kuba dhan yahay وxadaثna بن abي cmر qال xadaثna سفyاan عan cمri qاal qلtu لcurwةa كم labiثa النabiy صلى الlaه عليه وaسلم بmakata rasuulka ilaahay maka intuu ku nega qaala caشhرا qultu waxaan idhi kolley waana dadkii siirada aqoonta weynu lahaa curwaة بن زbayr be faإna بنa cabaasi yaquul بضca caشhرaةa dhowr iyo toban buu rasuulka ilaahay maka joogay kolley bdcina kitaabka hore meela waan ugu soo aragnay saddex ilaa sagaal baa bdci laba idha waa dhowr intaan idhaahno markaa saddex iyo toban haddii la idhaahna oo bal maalan riwaayada horena way ku rumoobeysaa haddii shan iyo toban la idhaahna riwaayo inoo dambeysana way ku rumoobeysaa waayo lafdiga bidco saddexdii iyo shantii iyo dee waxa weeyaan wixii kaba ziyaadsanaa ilaas laga gaadhayo bidci baa lagu wada idlaaqaa saasuu leeyahy qaala wuxuu yihi curwa odhanaya me waxaa odhanaya camr bnu dinaar fagafarahu manaa gafarahu de qaala gafara allahu lahu wey wuxuu markaa yihi curwaة بن زbayr allaha u dembi dhaafo wa qaala waxaanuu yihi man arinku saamaha u leeyahay dee arrinkan waxa weeyaan saamaha allah u dembi dhaafo inamaa akhadahu waxaanu kaba qaatay waa hadal curwa weliba leeyahay ibnu cabaas markan uu dhowr iyo tobanka leeyahay min qowli shaaciri ninkii shaacirka ahaa qowlkiisii ama nin shaaciri qowlka ujeedada arrinkan muu dabdin eh nin shaaciru qowlkiisa kaba qaatay dee arrinkuna taa maaha bal xadiidkan kolley waxyaalaha inoo socon doonaa ibnu cabaas riwaayaadkiisana dee waan arki doonaa siyaalaha yihiine cibaaradan imaka halkan fakafarahu nusqooyinka balbeko khaasatan horta intoodii badnayd saa kuba sugan nawowina wuxuu leeyahy nusqooyinkii beledkooda oo dee shaamiyo kolley malaa sharqiga waa wixii kuba sugnaa saasaa wada dhacday riwaayay soo naqliyaan fasaqaarahu ibnu mahan oo tii maqaaribada riwaayadoodii fasaqaarahu inuu halkaa yidhi yari buu u nisbeeyey inuu yaraa waqtigaa rasuulka ilaahay o dee umuurahan saa daraaddeed aan uba dabdine fagafarahu macnuhu waxa weeyaan wuxuu yihi gafara allahu lahu waxaanu sheekhu yidhahaa lafdiga caynkaasa marka la isticmaalona qaliban waxaa loo isticmaalaa ruuxii dee shay kuba qaldamay ayaa marka la yidhaha san oo kale gafara allahu lahu macnuu yahay waa khada'ay eh ilaahay subxaana watacaala ha u dhaafo waaba iyadoo uu yihi akhda'a gafara allahu lahu fagafarahuna macnaa wuxuu dee ugu duceeyey ilaahay subxaana watacaala dembigiisa inu dhaafo ama fasakarahu haddii la yidhaaho macnaa uu yareeyo wuxuu u nisbeeyey yari bay noqonaysaayo macnaa wuxuu leeyahay waqtigaa rasuulkii ilaahay intii uu maka joogay dee malaa saddexdii sanadood ugu dambeeyey baaba dhalashadiisu ama waqtigaa iyagoo shicbigi adigu ah laga yaaba dii sanadii bicsada ee tobnaad la wax yar buu kaba jiray tamyiisna mala ahayn waktigaa muu dabdin markaa nin shaaciro oo arrinsan oo kalea kuba shicray ayuu unbuu kaba qaatay waa sidu isagu leeyahay curwat bnu zubayr uu leeyahayoo saqaar haddii la yidhahdo macnaha taasuu noqonaya ama ninkan shaacirka uu sheegayo horta waa nin ansaar abuqays ibnu sarma laba yidhaaho ama de abuqays ama sarma ibn abi anas say itaala in kolleyna qolooyinkiina sharaxaysa nusqooyinka muslim barh baa beydku matniga dhacay ee waxaa laftigiisa sawa fii qurayshi bidca cashrata xijatan yudakiru lahu yalqaa khaliila muwaatiya waa nin ansaara oo dadkii markii horeba kaba tegay xunafadiiyo ka tegay sanamo inay caabudaan ah sheeganaya nebi ibraahim diintiisii inuu haysto markii dambena islaamay rasuulkii ilaahay buu markaa kaba hadlayo shaacirna waa waa ansaare sawa macnaa wuxuu ku negaa quraysh dhexdooda bidca casharata xijatan waa dhowr iyo toban sannadood xija waa dhowr iyo toban sannadood ayuu quraysh dhexdooda joogay yudakiru dadka waaninayu wuxuu sheegayuu laba hadlayay low yalqaa khaliila muwaatiya bal bal inuu la kulmo ruux khaliila oo dee muwaafiqoo munaasiboo waa cid rumayso u nusraysoo raacda bal inuu helo taas weeye barhkood ba low yalqaa sadiiqan muwaatiyan halkana laakiin waa isna macna un beydka kuma soo naqliya haddaba dee ninkaa shaacirka yidhi dhowr iyo tobankaasoo halkaasu ibnu cabaas kaba qaatay arrinku taa maahay toban buu walxaweyn ku nagaa bal wixii dee welina hadalku intadaan sharxaynaaye laakiin weli in isugeyntii riwaayaadku way noo dambaysaa waxaan leenahay bal hadalka curwa ujeedadiisu waa taa ibnu cabaas buu tob in saddex iyo tobanka kuba inkiraya ama shan iyo tobanka dee labada lafdiba ibnu cabaas waa leeyahay lafdiga bidcuna labadaba uu keenaya waxa weeyaan oo uu leeyahay maya arrinku toban buu ahaa isaguna ma dabdin ee arrinka halkuu ugaba yimi arrinku waa ninkaa shaacirkaa qowlkiisuu qaatay xdثna إسحاq بن إبراهيم وهrn بن عبد اللahi عن روح بن عباadة qال xdثna زكريا بن إسحاq عن cمر بن ديناr عن iبن عabاس أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم مkثa بمkةa ثaلاثة caشhرaةa waana بضca caشhرة saddexiyo toban sanadood buu maka joogay وتوفiya waa وفاade والxاlw بن ثaلاث وستيiنa isagoo saddexiyo لixan jir ah وxdثna بن أbي cمر qال xdثna بشhr بن سري qال xdثna حmاd iن سلمة عن أbي جمرة الضبعي عن iبن عabاس qاaل أقاma رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم بمkةa ثaلاثة caشhرaةa سنة يuxى إليه loo soo waxyoonayo وبالمdينةi mdيnana caشhرa toban buu joogay وmaata وهو بن ثaلاثين وستيiن de aفartan sanadoodna waa بعsada horteed saddexiyo لxdan jir buu ku dhintay bal xadiidkii ibnu cabaas halkaa isagana aan ku dhaafno walow xadiid kale uu inoo dambeeyo uu leeyahay وxadثna cabdاللahi بن cmر بن mحamed بن aban الjuعفiy qala xadثna سلام huwa abوaxوaص سلام بن sulaym عan abi isxaaq وasabيci qaala kuntu waxaan aha jaalisan mid la fadhiya maca cabdاللahi بn cutbata cabdالlahi بn cutbaan la fadhiyey macnaa mjlis uu cabdالlahi بn cutba joogaan ana fadhiyey oo cabdالlahi بn cutbaan la fadhiyey kole cabdالlahi بن cutbana waa cabdالlahi بn cutbaة بn mascuud weeye cabdالlahi بn mascuud baa adee rumo u aho walaalkii cutbat بn mascuud isaguna waa صaxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaga mid ah ninkan ku badan kitaabka in badan aan soo aragnay fuqahadii madiina kaba mid ahaydee waaweyneyd ama dadkii cilmiga badnaa dee bal waxa weeyaan kolley waa aadna looba ammaanay bal kolley wax kamida iyo umuurihiisa laga yaabaa wakti kale inaan soo qaadno oo caws dee inoogumaba jire cubaydullahi bn cabdillahi bn cutbe waa aabihii ninka cubaydullahi bn cabdillahi bn cutbe fuqahadii madiina toddobadayd kaba mid aabihii weeye bal waktigii rasuulka ilaahay buu dhashay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh haddii bal matalan aan ku soconno arrintii ahayd dee rasuulka ilaahay dadkii waktigiisa dhashay saxaabadu ay dhaleen rag iyo dumarba in loo keeni jiray xaggaa markaa ru'yadii ayuu leeyahay laakiin dee tamyiis siyaasa ma lahaynoo saas baa xaafid ibnu xajar wuxuu gaba cabiraa min kibaar thaaniya waa taabiciinta raggii ugu waaweynaa ayuu kaba mid yahay waa nin hiqaadu koley in dee taabicigaa weynna ah waktigii rasuulka ilaahayna dhashay dhowr iyo toddobaatankii hijirada ayay dhimashadiisu ahayd kolley bukhaariyo muslimba waa ku sugan yahay isagoo cabdillahi bn mascuud ka warinayana maala meel buu inooguba dambeeya iminka xadiidka isaga majliskiisaa la joogaa hadalna uu leeyahay laakiin arrin kale oo dee marka ayaa laynoo soo naqlin doonaa oo hadalku yar dheeraan doona habeen dhaweyd aynu ku soo jirnay dee rasuulka ilahay intan sifaadkiisii baabkii rasuulka ilaahay xishoodkiisa salawaat ullahi wasalaamu calayh nin baa ku sugnaa sanadka anas ibnu malik xadiidka ka warinayay oo ahaa in cabdullaahi bn abi cutba ninkaas waa baabka aan diin tilmaamayo halkana cabdullaahi bn cutba weeye malaa dee wax kitaabka magacaa laba labadoodun baaba jiraye haddaba laba nin bay kaleyiin oo kani waa dee magac cabdullahi bn cutbat bn mascuud waa ninkaa reer hudaylan sheegnay kaa kale cabdاللahi بن abi cطبة aنس بن malik mawlihiisii weeye waana taabici dhexe isagoo uu ka yar yahay waana aنس بن malik mawlihiisii weeye ninkaasi halkaan kuba soo maray bal mslimna halkaa keliyu ku leeyahay bal waxaa la yidhaha ninkaas de habeenkaa kolley casharkuna imaka umuuraha dee idinkaan ku daynaya jawaanin badan baa laga yaaba xaggii sanadkii ihtimaamka waa yaraadeebe waayo waktiga kitaabkana idin socdaan rabaaye kutubta lixdaa laba xadiiu ku leeyaha la yidhaha ninkaasi oo muslim markaa mid keliya ku yeelanaya kaasun xadiid baa soo raaca bukhaari oo ah xadiidkii rasuulka ilaahay de waxa weeya ni beytka waa kacbada yajuuj iyo maajuuj dabadood lagu soo xaji doono lasoo cumraysan doono islaamka weli waktigaa jiri doono loo soo xaji doono xadiidkaas weeye bal ibnu maajahna xadiidkaa uu lalahaa waa inta kutubta uu kagaba sugan yahay ninkaa hore aynu soo maray cabdillahi bnu abi cutba muslimna xadiidkaa hore unbuu kuba lahaa kan laakiin waa nin kale oo cabdillahi bnu cutba oo ninkaa kaba weyn waana ninkaan sheegay arrintiisa haddaba halkaasaan fadhinay fadakaruu waxay dadkii majliska joogay soo qaadeen sidii rasuulillaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay da'diisii faqaala bacd اlqowmi dadkii meesha joogay barhkood baa waxa la yidhi majlis baa la wada fadhiyaa kaana abu bakrin akbara min rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay abu bakr waa ka weynaa rasuulka ilaahay de kolleyna arrinku kaas ma aha waana taa imakaba u inoo sheegi doono rasuulka ilaahay me abubakar saddex iyo lixdan jir inuu ku dhinta marka waxay ka dhigan tahay way isku dhawaayen rasuulka ilaahay laba sanadood buu ka yaraa waayo in haddii rasuulka ilaahay kow iyo tobankii hijirada qeybteedii hore dhintay abubakarna dhixii saddex iyo tobankii hijirada waa laba sanadood wuxuu kaba yaraa rasuulka ilahi ka yaraa laakiin de waxaa laga yaabaa marka aragga iyo la eego in la yidhaaho malaa rasuulka ilaahi uu kaba wen yahay waxaa dee axaadiisii hijirada kuba timi waktigaa in rasuulka ilaahiyo ay wada socdeen oo kale in gesna in in waa waxaa loo haysay markay sag fadhiyeen isagoo dee yar ciraystay oo abubakar rasuulka ilaahiyna taasi aanay jirin oo ayaaba dabeed moysa inuu kaba weyey inuu isagu rasuulka ilaahiya dadka qaarkood ee aan garanayn ilaa markii dambe kacay oo uu isagu rasuulka ilaahi tacalceedi gaadhay uuxu hadheeyo markaasay dareemaba rasuulka ilaahiyna waa dadkii marka aan garanayna uba yimi oo kale de waana in kolley xaggaasun se waa ka yaraayo san arrinku maaha markuu dhintayna waa kun iyagoo isku da- ayuu dhintay markaasa wuxu uhi qaala cabdullahi ina cutba odhanaya qubida rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam wahuwa bnu halaaثin وasitiin wamaata abu bakri wahuwa bnu halaaثin وasitiin waqutila cumaru wahuwa bnu halaaثin وasitiin waa tawaafuqaaste iyagoo da'daasa qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya hadda ninkii xadiidkii noo warinayey waa abu isxaaq asabiici majliska cabdullaahi ibnu cutbe fadhiyey faqaala rajulu min alqowmi nin dadkii ka mid ahaa isna majliska fadhiyey baa yidhi oo yuqaal lahu caamir ibnu sacdin waa nin taabici dhaxa ahoo caamir ibnu sacd maaha caamir ibnu sacadkaynu mar kala duwan soo marey ina sacd ibn abi waqaas maaha ee waa caamir ibnu sacd albajari baa la yidhaha jariir ibnu cabdillahigan wax ka soo warinaya bay isku reeriyeen ninkaas baa wuxuu yidhi xadaثna jariiru jariir baa noo waramo qaala wuxuu ihi jariir kunaa qucuuda waxaanu ahayn kuwa fadhiyo cinda mucaawiyata wa mucaawiyata bn abi sufyaan baanu la fadhinay fadakaruu waxay soo qaadeen sana oo kale siniin rasuuli اlaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi da'diisii faqaala mucaawiyata mucaawiya wuxuu ihi qubida rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه wasalam wahuwa bnu halaaثin وasitiina sana wamaata abu bakri wahuwa bnu halaaثin وasitiina sana waqutila cumar wahuwa bnu halaaثin وasitiina sana saa uu cabdillahi bn cutba wa yidhi laakiin hadal buu riwaayada dambe raacin doonaa mucaawiya xadaثna بن المثنى وبن بشhاaر واللفظ لبن المثنى قال xadaثna محمد بن جعفر وغندر قال xadaثna شعبة قال سمعت abا اسحاق يحadiث عن cاmر بن سعد البجري waa kan eeg cاmر بن سعد بن abي وقاص الزهري ma aha waa ninkan reer bjiila عن جرير جrيrna wa جرير بن عبد الله البجري أنhu سمعa wuxuu mqلay معaaويةa يkخdب xaal uu khudbaynayo waaba khudbaynaye فqاaل wuxuu yihi maata رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم وهو بن ثaلاث وستiiن وأbو بكر وcمر dee rasuul الlahi bay ku cadfan yihiin markaa macnuu waa maxay wa abو بكri abو بkrna dee maata وهو بن ثaلاث وcمر isaguna saas haddii da aan iyaga iska soo goyno oonu mubtado kaba dhigno khabarkiisiina uqadarna dhibaata ma jirto wa abubakrin wa cumaru kadalika abubakr iyo cumarna saasoo kale wey marka muxuu yihi wa ana ibnu halaaثin wasitiin waa maalintaa khudbeynaya aniguna saddex iyo lixan jir baane waa si wuxuu doonayu lahaa malaa ku tamaniyaya ma lahaa dee dhimashadiisa iyo waxyaalaha inuu dhinto si iyagii ula mid noqdo laakiin dee muu dhiman markaas in badanna waa ka dambeeyey da-ii ay mucaawiya markii uu dhintay culimmadu ay ku sheegeen de da-dii ugu yaraydna waynu sideed iyo toddobaatan jir ku dhintay waa tii ugu yarayd weeye sideed iyo toddobaatan jir inuu kuba dhintay laakiin markaasuu lahaa uu khudbeynayay aniguna da-daasaan o wa kaanahu yatamana an yamuuta fii hadihi sana weye inuu sanadaa dhinto su iyagii ula mid noqdu jaanibkaa ugu waafaqo laakiin arrin kuma dhicin وأنا متوقع موافqتهم وأني أmuت في سنة hذه لakiن dadiisu intaa aad bay ugaba markaa weyneyd bal weli dadii maxay noo socotaa saddex iyo لحan baan haynaa maana waxaan soo aragnay لحdan laba qowl ba halkaa inoogu sugan weli jamcintu way noo dambaysaa waana kan qowl saddexaad وxadaثnي بن منhاl الضرير qال xadaثna يزيد بن زريع qال xadaثna يuنس بن عubayd عan cmاar mولى بني hاشhم cmاar بن أbي cmاr nin la yidhaah weeye kunyadiisa abu cmar iyo abu cabdاللah iyana way soo nqliyeen waa reer بني hashim waalidoodii waana taabici dhexe qaal wuxuu uhi cmaarkaasi sألت بن cabاs xaفid صdوq buu ka dhiga walow de ayma twثiiqisay ay jiraan o lena waa ثqo sألت بن cabاsin baan weydiiyey كم atىa لرasuuل اللaahi صلى الله عليه وسلم يومta imise sanadood baa maray oo u yimi uu rasuulka ilaahay gaadhay maalintii uu dhintay مaعnaa imise jir buu ahaa faqاala wuxu uhi ma kuntu maan ahayn أxsibu ku u maleeya mislaka adigoo kale oo min qowmihi dee tolkii kamida dee kolley mowla اqowmi min anfusihim soo may hayn qowmka mowlahoodii waay nin reer bani hashima xagga marka la eega mawaalidoodii nin adoo kale oo qowmkiisii kaba midi yakfaa inuu qarsoonaanayo calayhi korkiisa daaka dee nin adigoo kale ah oo aqoontaada lahoo dee qoomkiisiina rasuulka ilaahay looba tiirinayo dee marka la eega mawaalidiisii inuu mawaalidoodii inuu yahay oo da-dii rasuulka ilaahay garan la anigu ismaan lahayn way ka qarsoontay taasi qaala markaa ibnu cabaas baa wuxuu maya wuxuu yihi qaala camaar baa yihi qultu waxaan yihi waa isagoo taa kaa jawaabayo say kaaga qarsoonaatuu leeya adugu dee waxaabad kaba mitay reerkii baad kaba mitay inii qad sa'altu naasa dadkii waan weydiiyeyo faاkhtalafuu calaya dadkii waa iskhilaafeen midba wax buu sheegay faaxbabtu waxaan jeclaaday an aclama inaan ogaado qowlaka fiihi weeye qowlkaaga marka la eego dee fiihi fii sini nabiyi salى اllahu alيه wasalam adigu bal waxaad qabtay iyo waxaad cilmigaaga inaan adigu ogaado ayaan jeclaaday qaala wuxu uhi ataxsubu waxma tirisaa xisaabta ma taqaan eg laba ficil baa imika meesha inoogu wada sugan maa kuntu axsibu iyo ataxsubu tan laba ficil bay keliyeen oo xasaba oo uu xisaabiyey tii xisaabtayd min alxisaab iyada maxay ku timaada mudaariceedu xasaba yaxsubu wey yaxsuub bay ku timaadaa midna waa tii daniga iyo malaha ahayd xasiba maadigeeda ee mudaariceeda laba wej ku yimaado yaxsibu iyo yaxsabu qur-aanka meel kastoy dhacdayna labada qira'a way ku wada sugan yihiin xafsa isagu dhammaanba yaxsabu buu aqriyay yaxsabu ana ma maalahu akhladahu iyo taasoo kale iyo wixii laba midka ahaa yaxsabu buu aqriyaa dee abi camrin iyo qura kalena yaxsibu bay akriyaan meeshaasoo dhan meel kastoo qur-aanka ay dhacday yaxsibu iyo yaxsabu waa la akriya taasi waa tii daniga iyo malaha ahayd waana ta hore tan dambana waa tii tirada iyo xisaabta ahayd waana ta aan leenahay yafcuulun bay kuba timaadaan way wajhani fiihi min ixsin maca wakirta oo kii lahaa ibnu malik oo kale laamihiis oo kale bacna dee waa ficiladan laba waj ay kuba sugan yihiin markay noqoto ficilo baabkeed qaala taxsubu ma tirsaa waxba ma xisaabisa qaala wuxu uhi waxaa odhanaya camaar qultu nacmaha qaala wuxu uhi amsika haddaba bal farahaga qabso tirso amsika waxaad qabataa arbaciina afartan sanadood bucisa waa la diray oo lahaa waa liwaqtihaa weeye afartanka waqtigeed iyo tamaamkeed oo wuxuu uga jeedaa rasuulka ilaahay markuu afartan jir gaadhay ayaa waxa weeye lasoo diray waana waqtigii dee risaalada u timi waqtigii waxay kusoo degay afartan jir buu ahaa hamsa casharata bimaka wa kaana waxaanu ahaa hamsa casharata shan iyo toban sanadood bimakata maka ayuu kuba sugnaa ya'manu isagoo aamin noqonaya awqaadda qaarkeed wayakhaafu cabsanayana kale imaam nawowi raximah llahu tacaala umuuraha nin oomu sharxin aada buu sharxu meelo qaarkood uba kooban yahay yaman wayakhaafuna macnuhu waxa weye suu qurdubi oo kale kuba sano waa shan iyo tobankaa sanadood ee uu maka joogay dee dal gaarahoo muslimiintii u gaaro rasuulkii ilaahay umuurtiisii iyo diintiisii uu ku daahirsaday iyadoo cid caaridaysa aanay jirin may jirin iyagiibuu ku dhex jiray wamu madax banaana inuu arrinkiisa si kastaba u daahiriyo hadduu dee aamuso oo uu isba qariyo arrinkiisa qariyana dee way ka aamusi jireen oo weydeyn jireen markaa naftiisiba u aamin noqonayey iyagii waa aamin noqonaya aflagaadadoodii iyo dhibkoodii kaleba hadduu laakiin amarkiisii caddeeyuu faafiyu meelihii ay isugu yimaadeen uu iyagii kalaba hadlo oo uu tawxiidkii amruu qur-aankii ku dul aqriyana dee marka caynkaasa waa kuwan kusoo ururi jiray ku hami jiray inay dilaan ee af iyo adinba kaba dhibi jiray dee markaasna waa cabsanayo naftiisii ilaa dee markii dambe wallahu yacsimuka min annaas ay soo degto waa intii uu maka joogay dee xaaladaasuu kuba sugnaa waqti uu aamin noqday o waqti uu cabsada dee cabsidaana badnaydba iyo dhibtaasaa badnayd haddaba saasuu ahawaint وشhر لبس أmا أقاaمa عشhرa سنيiن مiن مهاaجرiهi oo وqtigii uu soo hiجrooday laga bilaabo ilى المdينةi mdينة usoo hiجroodayna toban sنood ba iyadna ahayd oo u deganaa مهاaجر waa adigu masrkii mimiga ahaa weeye waa wqtigii hiجradiisa waa hiجroodkiisi uu soo hiجrooday mdينة usoo hiجrooday markan kasoo tirino toban snood bu iyadana ahayd ilaa ka wafaadayo bal markaa maxay noqonaysaa badi شhan iyo لixan bay noqonaysaa bal xadiidkan uban duruqdiisa dariiqa ugu dambeeyaan u yarkaadno inta kale aan yar dhamayn doonaa وxadaثnii mحamed بن raafici qala xadaثna shabaabة بن sawari qala xadaثna شhucbat عan yunuس bhada الإsnaadi naxو xadiiثi يزيid بn زurayci oo wuxuu adigu dee xadiidkii imaka kaba soo baxnay yeziid ibnu zureyc warinayuu yunus kaba wariyey ayuu shucbana wariyey mid laba miduu yunus ibnu cubayd kaba wariyey وxadaثnii نصr بن عaliyi qala xadaثna bشhr yعni بn mfadli qala xadaثna khaalid bn الxadaw qala xadaثna cmar mawlى bني hashimi qala xadaثna بن cabaasi ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه waslم twfiya whm خaمسi وsiتiiن شhan iyo لixdan buu ku dhintay waa xaaladan dambe وxadaثna abubكر بن abi shaybata qala xadaثna بn curayaة can khaalidi bhada اsnaadi isnaadkaas bal dariiqan dambe in yar baan u yarkaadinaya walow dee kii hore un uu laba mid yahay ee waxa weeyaan horta ta iyada inooguba sugan halkan waa rasuulkii ilaahay soo dirkiisii waqtigii lasoo diray da-diisu intay ahayd iyo intuu maka joogay iyo intuu madiine joogay bal taasba weeye iyada markaa horta qabla albictha afartan sanadood bay ahayd oo rasuulka ilaahay isagoo afartan jira lasoo diray taas baa sawaab ku yahay riwaayo shaada oo saddex iyo afartan in laguba soo diray waa shaad baan leenahay ee culimmadu tay raajix yeelaana caamal fiil buu dhashay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kuwa ka dambaysiiya sanada haba jireenbe bal markaa waxaa kaloo sheekhu halkan dhiganaya inay culimmadu isku waafaqsanyahin maalin isniineed inuu dhashay oo bisha rabiicul awalah taa horta waa waxa la isku waafaqsan yahay sanadii khilaaf haba jiro dee waa taas caamal fiil iyo laynooguba dabdiyey waxaa kaloo isku waafaqsanyahin maalin isniineed inuu dhintay oo bisha rabiicul awalah laakiin maalintii wilaadadu ee uu dhashay ma bisha labadeedii bay ahayd ma sideedeedii ma tobankeedii ma labiyo tobankeedii waa tan dee labiyo tobanka aynoo mashhuurka noqotee bal taasi iyadu waa mid oo inuu taas dhintay khilaafkaasaa jira sheekhu wuxuu yihi wa yowma alwafaati thaani cashra duxan waa isagu waa gooyeyba maalintii rasuulka ilaahay wafaadayna labiyo tobankii rabiiculawal bay ahayd maalin isniina oo bal waxa weeya barqa inay barqa ahayd taa khilaaf kama taagna inay maalin isniin ahaydna khilaaf kama taagna inay rabiicul awal ahaydna khilaafna iyadna waa waxaan leenahay waa laisku waafaqsanye laakiin labiyo tobankii inay ahayd kolley dee a'imo kala duwan baa san jasmisay oo ibnu isxaaq iyo raggaasi ugu horeeyeen imaam nawowi iyo dee amtaashin ay kaba mid yihiin rag ka horeeyena taasoo iyagu dahab iyo cibarkiisa adugu waa dee rag kala duwan ayaa culimada iyagu taa jasmiyey laakiin imaam suhayla la idhaaho oo ibnu hishaam siiradiisa sharxay waa kitaabkiisan madbuuce arawd اlunuf ishkaal buu la yimaadaa oo uu leeyahay way adag tahay inay labiyo tobankii noqoto waa maalin isniad sax waa rabiiculawal ee labiyo tobanka inay isniin iyo labiyo toban iswaafaqaan sanadaas ayuu ishkaal kaba keenaa oo wuxuu leeyahay in maalin isniida ay bishii rabiiculawal labiyo tobanka ahayd way adkaanaysaa jaanibka uu ishkaalkiisa kaba muujiyaana waxa weeyaan waxaan ognahoo kitaabkan aan kuba soo maray rasuulka ilaahay maalintii carafa ee uu taagnaa wuquufkii inay maalin jumco ahayd marka waxaan ka dhigaranay halkaa inay khamiis dilxija bilatay dilxija iyo muxaram iyo safar baa inoo soo galay markaas oo kale saddexdaa bilood markaaste dhammaadkoodii haddaan eegno haddii soddon soddon laga dhigo haddii sagaal iyo labaatan laga wada dhigo haddii laba sagaal iyo labaatan laga dhigo midna soddon ama laba soddon laga dhigo midna sagaal iyo labaatan laga dhigo intana isnimo noqon karto haddee markaas ida ka yar dambayso ama ka horeysa mooya isini labayo toban ma noqonayso waa ishkaal imaamkaasu haydi laba yimi kolley waana ishkaal xoog leh oo bal markaa barhkood ay kuba raajax yeeleen dee say sliman temiya inay labadii bisha ay ahayd oo kale iyo waxyaale iyo wakti kale ay kaba dhigeen oo ujeeddadu markaan birihii soo eegno waktiyadii taas si kasta oon biraha u rogrognaba isniin iyo labiyo toban iskuma dhacayaan buu leeyahay waa ishkaal taasa kolleyna waxaa bastiya arrinkiisa iyo dee isaga kitaabkiisa aad tilmaamayba xaafid alciraaqi alfiyadiisa markaas mustalaxa baan sheegaya markuu qeybta taarikhda joogo waa kitaabka dhamaadadiisa iyo meelaha u dambeeya walaa abyaaba kama dambayso de waana kolley jaanibka uu raajax yeele lakiin bal san sheekhu inoo dhigtay waa jazmadii taas bal halkaasaa kuba dhaafo waa ishkaal jira une laakiin waa bishii iyo maalin isniineede ee labiyo tobanka ma waafaqsan tahay taas baa marka arinku inuu yahay rasuulka ilaahay labiyo tobanka tii uu dhashay labiyo tobankana tii uu dhintay isniin iyo rabic اlأwl ina khilaaf kama taagnen lakiin intaba hadal way imanayaan oo dee yoomkaas dabdinteedu taas iyada taasi maha maxal wifaaq ma noqonayso bal ishkaalkuna waa adkaanaya markay dhimashada noqoto iyo labiyo tobanka ay noqoto insileyn arrinta kale xadiidka inooguma sugan bal waa da'diisu intay ahayd saddex iyo lixdan iyo lixdan iyo shan iyo lixdan intaba axaadiida صaxiixa inooguma timi kulley qolkii culimadu raajix yeelan waa saddex iyo lixdanka ibnu cabaas labadiisa riwaayo mid baa saasa anas ibnu malik labadiisa riwaayo mid baa saasa caaisha riwaayadeedii saxaabo kale riwaayadoodii waa sa ay tahay oo markaa saddex iyo lixdan ay ahayd riwaayaadkan laakiin an lixdanka iyo shan iyo lixdanka tay yidhaaheen waxa weeyaan caadada carabeed bay ahayd kol waxay ilqaaul kasri yidhaahaan kol tirada buuxdown inay soo qaataan oo intan yare googo ah ay iska tuuraan marka kii lixdan yidhi waa dee tiradii isku buuxday baa la qaatay caqdigii kaamilka ahaa wixii kusuurtiina waa la iskaba dhigay ama shan iyo lixdanku meeshii waxaa jirta laba sanadood oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi dee aan wada dhamaysan mid kastaba marka marka la eego in waxa weya shan iyo lixdanku waxay noqonaysaa un saddex iyo lixdankii bal kawaamid haddaan kaba dhigno oo bishii uu ka dhashayna aan rabiiculawal tii kalena saddex taas ahayn sanadahan dee uu maalan mid kastaba madaxii uu kagaba sugan yahay oo la buuxiyey oo markaa dee shan iyo lixdan la yidhi o iyadna waa intan kusuur qaybtan iyadoo sanadihii sanad kaamila laga soo qaaday uu barhkoodna midna uu waxyar ku lahaa midna intii badnayd uu kuba lahaa bal jaanibkaas bay noqono labadaas nood ba la tiriyey kolna laga saaray un kolna waa laga saaray kolna waa la tiriyey bal taas wey ama iyada xagga maka marka la eego joogitaankiisa dee markaan saddex iyo lixdan idhaahno tobanna asal ahaan uu joogay afartanna kolley saa ibnu cabaas iyaba riwaayadiisa ahayd bal marka ta hore saddex iyo tobanka taasun baa raajax noqonaysa ama sawaabkii noqonaysa oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh maka wuxuu joogay bacda albictha saddex iyo toban sanadood madiinana iyada ina xataa maalinma dheerayn khilaafna ma jiraye waa toban sanadood qabla albicthana afartan bay noqonaysaa markaa da'diisu waxay noqon saddex iyo lixdan salawaat ullaahi wasalaamu calayh umuuraha kalena siay dee ku tawjiihiyeen ama lagu awilay ee lagu xambaarista aan imaka sheegay bay noqon baabkan xadiis baa inooga dambeeye waa dariiqun وxadثna isحاq بن ibrahيm الxandلي qال aخbarana rwx qal xadثna xmad بن سلمة عan cmاr بn abi cmاar waa ninkii markii dhaweyd aan soo haynay mula bني hashimi عan iبn cabasi qal aqama rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم bmakta خaمسa caشhرaةa sنة yasmac uu maqlaya asawta dhawaaq wayaraa uu arkaya adow'a iftiniin sabca siniina toddoba sanadood walaa yaraa shay-an wax kale ma arkayno ujeedadu waxay markaa kale u imanaya may jirin وثمانiya siniina sideed sanadoodna yuuxaa ilayhi waa loo soo waxyoonayey وaqaama bاmadinaةi caشhرa bal adigu waa riwaayadii شhan iyo tobanke lakiin waa taan lenay اqwl me jabr اkasri unbaa meeshii jira arrinkan uu sheegay iبnu cabaasna sawdkan uu maqlayo waa haatif malaa'igeed iyo hadal laguba yidhiyo xataa iyadoon bicsada la gaadhin waktigii kacbada la dhisayaba rasuulka ilaahay hadal waa maqlay dee wax uu arkayna waa jirtay kitaabkana waa tii ayn kuba soo maray inuu yidhi intaan laysoo dirin dhagaxi salaam ayaan garanaya oo dhagax baa salaamo waxyaalo kalena way la hadleenoo bal hadalladaas irhaaska ahayd qabla nubuwa bacda nubuwana mucjizo noqonaysa ayaa rasuulka ilaahay maqlayay iftiinna waa arkaya ama iftiin malaa'igaad ha noqoto ama dee waxyaalo kaloo nuur kaloo ilaahay subxaanaه watacaala tusayeyna waa adigu waa umuuro un kaba mida un dee nubuwadiisii aahaarteedii kaba mid ah waxa weeye in markii dambe malagii toos u arkay waxyaalo kale ujeedadu malagan la kulankiisa iyo waxyiga soo degitaankiisa culays weyn buu lahaa umuuro kasii horeeyey oo uu markaa kusii qabatimo loo sii diyaarinayo loogu sii fudaydinayo waxa soo socdo tamyiid iyo gogoldhig oo kale usii ahaa si arrinkani markuu ku yimaado aanu wax mufaaja'a ah aanu u noqon waa isagoo dhawaaq sii maqlay waxyaala sii ararkay nuur sii arkay waa waxaan dadku aanay la wanaagsanayn irfi baa jira ama wixii inuu usii dudmay oo bal uu sii qabatimay baa jiray dee markii dambena arrintii kasii weyneyd baa yimi baa maqsuudkii ahayd markaa didmo weyn iyo inaanu qaadi kari waayaa tii kumay iman culeyskani oo de walow culeys weyn u ahaa haddana way kaba fudaatay marka umuurahaas hore taa horaaba jiray bal waxaan kolley laakiin intii waxyigu imanayay fatradii ha kuma jirto fatradu ma saddex sinood bay ayd mise inka yar waaba dee kalaan baa iyadna jira fatradii waxyiye kolley saddex iyo tobankaa sinood ayay ahayd dee waxyaalaha u arkaiyo taasna way jireen barkoodna way kaba horeeyeen muddadan waxyiga iyo afartanka way kaba sii horeeyeen umuuraha u arkaya baab fي asmaa'ihi slى الlahu عalayه waslم rasuulka ilaahay magacyadiisii ayuu baabkiisi yahay waa asmaadii rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عalayh waxoogaa kooban baa inoo iman doonaa markaa sheekuna wuxuu leeyahay halkan magacyo ayaa halkan kitaabkeena kuba sugan magacyo kalena rasuulka ilaahay waa leeyahay marka wuxuu ka soo naqliyey imaamkii abubakr iبn اcarabi kitaabkiisa alaxwadi kolley magaca uu soo koobay magaca kitaabku de waa kitaabka inoo madbacaysane caaridat laxwadi weeye waa sharaxa tirmidi caaridat laxwadi baa la haa ka kan kale dee ninkan hindigaa tuxfat laxwadi kitaabkiisa lagama idhaa isaga oo caaridat laxwadi alaxwadi un buu yihi alaxwadi waa ruuxan dee sariica mushamirka bal maala adigu bal waxa weeyaan caaridat laxwadi haddaba kitaabkiisaas baa wuxuu ka soo naqliyaa buu leeyahy barhkood malaasoofiyaha iyo inuu rasuulka ilaahay may ilaahayna ku magac leeya rasuulka ilaahayna ku magacba leeya laakiin isagu dhowr iyo lixdan magac buu sheega kitaabka un maaha oo kitaabka akhirkiisa weeye halkan magacyadu isaga kuba sheega tafsiirkiisan aayaadka axkaamta uu kuba fasiray markuu suuratu axsaab joogana uu soo wada ururiya arooriyaayo dhowr iyo lixdan magac buu isdaba dhiga imaamkaasi bal laakiin waxaan leenahay kolley magacyada rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh dee culimadu walow rasuulka ilaahi jaanib kastaba ay ugaba hadleen kutubta ay ka alifeen siiradiis iyo shamaaishiis iyo waxaase ay badan tahay min mucaasira ayaaba wuxuu leeyahayba mucjabu ma ulifa can inabiyi sala allahu alay wasalam waa kitaab uu ku ururiyey mucjam u ah rasuulka ilahi wixii laga qoray wixii laga alifay oo dhan balta xataa faqriu ku leeyahy iyo meel mowqeyb rasuulka ilahi asmaadiisii tacriifta kuma timi tacriifta kuma timi bal waxaan leenahay culimadu iyadoo kutubta siirada malaa ay badsadeen badsadeen oo dee meelka sa aan arkayna kitaab xadiisa oo sharaxa kitaab tafsiira inay dee barkood ay aada uba badiyeen rag kala duwan baa waxay ku qoreen kutub khaasa raggaa kolley ibnu dixya kuwiisa inuu ina soo gaadhay warmabahayo imaam ibnu faris la yidhah kitaabkiisa way madbaceeyeen oo kuba sharxa asmaada rasuulka ilaahay taas oo kale bal waxa weeye qurdubi oo kale asmaa nebiya laakiin kaa in lahayo waruma hayo suyuudi oo kale dhowr kitaab buu leeyahy ma afar iyo bay magacyadooda soo naqliyaan dee barkoodna ay madbuuc yihiin الرyاض الأنيقة في أسماء khayر الkhليq iyo de waa النهج السawي ama النهجة السawية waa ka madbacaysana waa leeyahy waa dhowr kitaab oo uu suyuudi leeyahay de qorooyin kalena way leeyihin imaam baa jirana kolley xafaadii waktigiisii ahaa ama xaafidkii sham waktigiisii iبن ناصir الdin la idhaaho kitaab u leeyahy weyn oo rasuulka ilaahay siiradiisa iyo shamaaishiisa iyo waxyaalo kale oo kala duwan iyo ayuu bal maala uu ku ururiyo la yidhaha jaamicu aathaar fi siirati nabiyi salى اllahu alayه wasalam iyo mawlidkiisa iyo taas oo kale jaamicu aathaar kale waa kitaab la madbaceeyey sideed mujalad baa lagu madbaceeyey walow mujaladee faris uu noqonayo ayaa lagu madbaceeyey isagoo si fiican loo dabdiyo la taxaqiijiyo o kale kitaabkiisaas mujaladka saddexaad cunwaan buu dhigtay asmaadii rasuulka ilaahay ilaa boqol iyo afartameeye safxaynta ku dhawaayo safxada boqol iyo lixdanaad ilaa safxada laba boqol iyo saddex iyo afartan ama afar iyo afartan ayaa rasuulka ilahi asmaadiisu buu kaga hadla marka hore asmaadii qur-aankuu sheega haddana kutubtii hore wixii la arkay magacyadii rasuulka ilaahay dee uguma sugnaa buu sheegaa markii dambena axaadiistii oo kale ayuu dabagala haddana baab buu udhigtaa dheer oo mid mid ugu sharxayo waa sharax rasuulka ilahi asmaadiisa waa kitaab bal maala taas oo ibnu naasiridiin kitaabkiisaas bal hadda waxaan leeyahay qeyb dee waaba kutub kala duwan baaba asmaadii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo macaanida ay leedahiyo sharaxood iyo bal waxyaalaha culimadu waa jawaaniba ay u ihtimaameen wixii kale kutubta siiradii kala duwan kuba yimi ama intaasi iyaduna dee way fara badan tahay bo aad iyo kuwaas ma koobi karnaba baabkana haddaba waxbaa inoogaba iman wuxuu yihi markaa mslim xadaثnii زuhayr بn xrb وإسحاq بn ibrahim وبn abi cmr وlfd لزuhayri qaala isحaaq أخbarana وqaala الآkخrani xadaثna سufyaan بn cuyaynaةa عan الزhriي أnahu samica mحamed بna jubayr بn mطcimi ayuu maqlay زuhri can abihi abihi jubayr bnu mudcim isagoo ka warinaya waa صaxaabi jubayr ana الnabiya salى الlahu عalيه wasalam qaala inuu yihi ana muxamadu waa magaciisi bal waxa weya rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ilaahayna ku ilhaamiyey ehelkiisa ama ogi inuuba bixiyo iyadoo magacay la bixi jireen markaa aanu ahaynba moxamed baan ahay de waana min alxamdi oo khisaashiisa fiicfiican ee laguma mahadiyey waana taas maalinta qiyaamahana biyadihi liwa ulxamdi ay siiba muuqan doonto tan baaba looguma magacaabay ilaahayna ehelkiisi kuma imaamiyey taasba ilhaamiyey محamed baan waana aحmed waa magac kaloo de waana tan kutubtii horena kuba sugnaa magaciisa aحmed wa ana almaaxi kii wax tirtirayaan ahay aladii kaasoo yumxaa la tirtirayo bi aniga sababtay alkufru gaalnimadoo dee diintiisu markay timi intii ilaahay tusay ee mulkiga ummadiisu ay gaadhaysee dhulka lagaba tusay diintiisaa gaadhayso kufrigii bal dee waa lagaba tirtirayaa gees kalena dee xujadiisan iyo diintan baa haalib noqona liyuthira cala diini kullihi oo bal maalan taas baa kufrigii laguba tirtiraya wa ana alxaashiru kii wax urinaya ama xaashirkii baana waaba kan isagaa rasuulku fasiraye alladii kaasoo yuxsharu la ururinayo laslaysu keenayo annaasu dadkii calaa caqibi aniga ciribtayda waa ciribtayda oo ujeedadu waa aniga dabaday oo macnuhu waa maxay rasuulka ilaahay isaga khaatamu nebiyiin ah nebi ka dambeeyaa ma jirto isaga dabadi imanaya isaga iyo saacaddana wax u dhexeeyaa maba jirto saa dee diintiisu ay u jirtay ummadiisu ay uba jirto ayay marka dambena qiyaamadu dee bal ugu dambeyn ruuxdooda wixii mu'miniin aha laba qabta marka waktigu dhowaadee ayay qiyaamadu iman doontaan waa si rasuulku xadiid kale ku yihi bucusu ana wasaaca dee beyna yadaya saaca weeye oo ani saacadda horteed baa laysoo diro kale taas waa macne macno kalena waa jiraayo rasuulka ilaahay isaga ah awalu man tanshaqu canhu lard dhulkani cid uu ka dilaaco oo dhulka laga soo saaro oo lasoo nooleeya isagaa ugu horeyn doona dabadii baa dadkana lasoo saaraya isagaa dadkii horkacayo dee isagaa aharkii iyo caqabkii dadkii laguma soo xasrinaya waana alcaaqibu kii caaqibkii ama la cirbinaya rusushii horaan ahay ee iyagana khatimayay wاlcaaqibu caaqibkuna aladii laysa bacdahu nebiyu waa ka aan wax nebiyo ka dambeeyaa jirin macnaa waa khaatimkii ambiyada waa kii iyaga kuwa hore raacay isaga cid ka dambeysaa ma jirto isaga khaatimkoodiia xadaثnii xarmaة بn yaحya qaal akhbarana بn whbi qaal akhbaranii yunus can ibni shihaabi can mxamed ibni jubayr bni mudcimi can abihi ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala ina lii asmaa magacyaa ii sugnaaday waa magacyadaa wada fiic fiican ilaahaynu de waxaa ama ay taswiirayaan ama ay u sheegayaan isagii maaha waa khayaalkooda ka ay leeyihiin nebi moxamedna maaha dee sifadiina maaha rasuulka ilahi ba salawaat ullahi wasalam aleyh quraish oo kale markaa hore ay la colka ahaayeen oo kale dee halkii moxamedkaabay mudamam ay u yidhaaheen mudamam bay odhanayeen markaasa rasuulka ilah midaa la yaadisa ilaahay magaco iga sarfinayaba caydoodiyo taasoo anigu moxamed baan iyaguna mudamam bay caayayaan kay wax ku sheegayaan waa mudamam waa magacay dee taas lahaayeen ay bal markaa aniguna moxamed baan oo ilahay baaba caydoodii iga duwo igaba sarfiyo de marka waxaan leenaha waxyaalahaasi maaha nebi moxamed ma aha waa iyaga khayaalkoodii iyo taase ilaahay waa ka beri yeelay waxaase ana moxamedu wa ana axmedu wa ana almaaxiy aladii yamxu llahu biya alkufra wa ana alxaashiru aladii yuxsharu nnaasu calaa qadamaya ama calaa qadami labadaba waana isla macnoo labadayda lugood ama dee waa caqibkayga un aniga dabaday baa lasoo saari ama aniga dabadayba nebi iga dambeeyaa ma jirto dee sida diintaydu ay u socoto ay u joogto ayuunba qiyaamadu ay dhicin wa ana alcaaqibu aladii laysa bacdahu axad waqad samaahu llahu intan rasuulka ilaahay dee waxa weeyaan hadduu isaga yay waqad samaanii buu odhan lahaa waa markaa صaxaabigii ama waxda ruwaat weeye walow ay suurtagaltay iltifaat ba inay tahay waqad samaahu llahu ilaahay waxaa kaluu ku magacaabay waa magacyo kaluu leeyahay dee intan uu isagu sheegay mooye ra'uufa raxiima oo dee waa naxariistii badnayd u lahay oo ka qur-aanka ay kuba sugan tahay ra'uuf raxiima dee magacyo kaloo dee sifaad u badana qur-aanka siraaj iyo bashiir adaad iyo nadiir iyo waxyaalo kaleo kala duwana kuwa culimmadu ay soo ururiyaanna waata qur-aanka ay kuba sugan tahay وxadaثnي cabdالmلك بن شhعyب بن الayث qال xadaثnي abي عن jadي qال xadaثnي cqayr وxdثna cبد بن حmaيdi qال أخبرna cبدالرزاq qال أخبرna معmر وxdثna cبداللahi بن cبدالرحمن الdاrمي qال أخبرna أبواليماني qال أخبرna شhعyب كلهم عن الزهري raggaa uu inoo tiriyey de ragguna waa أصxaabtii زهري idinkama qarsoone dhammaantood زهري bay kaba wariyeen بhada الإسناaد isنaadkiisan imkaan kaba soo baxnay waa عan محaمeد بن جuبير بن مdcم عan أbيه وفي xadيiثi شhعyب ومعmر samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam labada xadiidkood taasaa ku sugnaa inay ku hore waxa ku sugnayd ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala wa fii xadiiثi cuqayli qaala qultu liلzuhriyi cuqayl baa odhanay zuhri waxaan ku idhi wama alcaaqibu qaala wuxu uhi aladii laysa bacdahu nebiyu waa kaa nebi ka dambeeyaa jiran oo markaa inta dambe waa inay idraajba tahayo ay markaa zuhri tafsiirkiisii tahay lakiin waxaa taa ka yar ka hor imanayaba wa ana alcaaqibu اladii laysa bacdahu axadu cibaaradu waxay daahirkeedu yahay si waxaanay idraaj ahayne ama tafsiir zuhri aanay ahayne lakiin halkan baa waxaa dee meesha kuba sugan inay tafsiir zuhri tahay caaqib marka la eego sharaxiisu wa fii xadiidi macmarin wa cuqayli alkafarata halkaa aladii yamxu llahu biya lkufra ayaa macmar iyo cuqayl riwaayadooda maxay d aladii yamxu llahu biya lkafarata waa jamcu kafirin wa fii xadiidi shucaybin alkufra sida xadiidkaa hore ee raawigii hore ee dee zuhri kaba warinayey waa yunus اlayliya sida riwaayadiisu ahayd وxdثna إسحاq بن إبراhيم الحنظلي qال أخبرna جرير عن الأعمش عن cمر بن mرة عن أbي عuبaydة عن أbي موسى الأشعري qال أنه qاaل kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay waxaa yusamii mid magacaabo lanaa anaga nafsahu naftiisa asmaa asmaaan magacyo ayuu noogu magacaabi jiro magacyadiisuu noo sheegayay oo faqaala wuxuu yihi ana muxamadu wa axmedu wاlmuqafi almuqafi alcaaqib bay lamamtahay waa kii raacayay rusushii ka horeysay ee isaga cid ka dambeysay aanu jirin wاlxaashiru wanabiyu towbati waa ziyaado kaleo saddex baa inoogu sugan magacoo kaluu rasuulkii leeya xadiid leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidkan nebigii towbadoo dee wuxuu la yimi towbada in ilaahay aqbalayo waa kaa ummadiisana towbadoodoo fudud oo kalaam iyo taasuu noqonaysa bal hadday dee kolkol in ilaahay towbadii kagaba aqbalayeen wax culus oo iyaga ama nef la diliya waxyaalo kale towbadoodii aan lagaba dhigin nebigii towbadaan ahay wa nebiyu raxmati dee naxariista nebigeediina waan ahaybo dee waa halkaa isagu waxaa inooguma filan raxmo ilaahay qowlkiisii wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin waa nebigii raxmada salawaatu ullaahi wasalaamu aleyh o ilaahay baaba yihi waxaanu kuu dirnay naxariis aad dadka caalamka o dhan ba uba tahay magacyo kaloo badanna waa ka aan leenahay rasuulku waa leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waana ta aan sheegnay aimo kala duwani inay kutub kuba khaas yeereen kuwana kutubtooda qeyb kaba mida iyo jaanib kaba mid oo bidheer ay kagaba hadleen salawaatu ullahi wasalaamu aleyh allah subxaana watacaala ala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا